asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenni murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenni murtida maanta ee aan sida joogtada ah ugu qaybsan jirnay afkeenna dhaqankeenna hiddaheenna xigmadaheenna murtideenna mahmaayaheenna iyo tusaalooyinkeenna caalamiga ah innaga oo aada iyo aad waxyaalo badan iskula jeexjeexna ama iskula eegna haddii eebba idmahayo waa tii mahmaa soomaali oo cajiibu ay ahayd oo xubin murtiyeeda ay dhahaysay col yar iyo col badan alla isbaday marka sidaa lagu leeyahay waxa weeye dee waxaad haysato unbaa alla ku baday tabartu noocay doonto ha ahaatee sida haddaba aad og tahay oo adduunka maanta ka jirta waddamo waaweyn oo laga yaabo inay wax cirka lagaga dagaalamo iyo badda iyo dhulkaba haystaan oo maaragtay miisaankoodi iyo culayskoodu badan yahay ama ay wax duulana ku diriri karaan wax xamaartana ku diriri karaan wax gurguurtana ku diriri karaan wax ordana ku diriri karaan wax gilangiloodana ay ku diriri karaan iyo kooxo yaryara in ilaahay qoorta isu geliyey ooba laga yaababa kuwa yaryaraayo inay laf dhuun gashay ku noqdaan ama ay iyaga laftoodii ay afka ciidda u daraan waana awoodaha adduunka yaalla iyo isbedelada dee dunida dhexdeeda yaalla sidaasoo kaleento ayaa mahmaah yaroo gaaban oo aan dheerayni laga yaabaa inay mahmahyo badan oo nin soo aruuriyey ay ka xigmad roonaato ama ay ka murti cuslaato ama ay ka tilmaan wacnaato waa sida adduunku uuba yahayba ama sida loo kala culus yahay waxaa laga yaabaa wiil yaroo caatiihi inuu nin feedho weyn legdo oo intuu saadba hal sinsaariya ugu qabto qorof dhexaad ku qabto oo ku jido lugta ku tago yaa laga yaabaa inuu ku jabiyo dhudhunkiisu qoocda ka yeedha xaggaa laga maqlo waa adduunka iyo howlihiisa saasoo kaleento isla murtida lafteeda yaa laga yaabaa inay kala xoog badnaato ama ay kala miisaan cuslaato waana sababaha keena dee inaan afkeenna iyo dhaqankeenna iyo hiddaheennaba aan ka hari weyno qaar baa laga yaabaa murtidu inay kuu tilmaanto waxsoo saarka dhulka kuwa kalea laga yaabaa inay kuu sheegaan saynis iyo howlo aynaan shaqo hadda ku lahayn ama aynahaynin qaar kalea laga yaabaa inay deeq iyo waxbixin iyo caaqilnimo kuu sheegaan xubinteennan murtida maantana innagu dee waxaan kusoo qaadanaynaa haddii eebba idmo xubin ka mid a xubnaheennii dhaqanka iyo hiddaha khuseeyey nin ayaa waxa uu arkay nin aada iyo aad ugu rafaadsan ilinka gurigiisa oo kolba duminhayo oo hadba tiir ku xidhahaya ilinka gurigiisa markaan ku leeyahay dee waa sarsarkii ay reeruhu dhigan jireen ama dayrkii kore ee laandayrka ahaa ama oodjiidkii cidda ku weegaaraa weeye waxa aan ka hadlayno waana dhaqankiiyo keennii hore ee oday ka soo gaarhka ahaa markaasaa nin caaqilu yidhi niyahow aan wax kuu sheege idhegeyso waxan waad ku rafaadaysaa iridda aqalkaaga iyo maaragtay adhiga unbaad ku rafaadsan tahay ee howlo kale ayaa loo baahan yahay markaasuyo maxay yihiin howlaha kale ee loo baahan yahay siyo beriga dhegayso mahmaahdan aan kuu sheegay haye maxay tahay mahmaahdu wuxuu yidhi irid ilin ma awdee ood afaa daboosha irid ilin ma awdee ood afaa daboosha irid iyo ilin waxaa laga yaabaa irid haddaad maqashana dhinac ii tuurbay dadka soomaalidu maanta inay u qaataan ilin haddaad maqashana ay ilin u qaataan oo tii indhaha ka imaanaysay ay u qaataan labadaa midnaba ma ahan labadan dhinac ii tuurna ma ahan haddii ilahi kuusama ogol yahay ilin iga keenna ma ahano aan ilmeeyo labadaa midna ma ahan ee waxaa weeye waa iriddii kore cidda laga soo gelahayey iyo ilinkii guriga ee laga baxayey ama ilinkii aqalka ee laga baxayey iyo iriddii cidda guud ahaan meeshaas af soomaaliga guriga waxaa la dhahaa irid baa la dhahaa meesha guriga aan seexana laga galo meesha xaafadan dhan ee wada taala laga gala ee dadku hadda ay ganjeelka u yaqaanaanna waxaa loo yaqaanaa ilin waa ilin iyo irid labadaasay kala yihiin iriddu waa qaybta kore ilinkuna waa aqalka ama guriga dambe meesha laga gelahaye iyo xarunta jiifka iyo hooyiga labadaas ayaa afkeenna hooyo lagu kala dhahaa laakiin dee barasho ayay u baahan tahaye uma baahno iska dhegaysi mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta ilamkii iibi waxaa la yidhi asxaanku ehelku ka unkama asxaanku ehelku ka unkama